Magaalada Garowe ee caasimada maamulka Puntland ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qali jebinayeen konton arday oo baratay xirfadaha farsamada gacanta islamarkaana ka afdhaxday maxadka Newsom. Munaasabada ay ardayda ku qali jebinayeen ayaa waxaa ka qayb galiyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee Garowe, maamulka maxadka, waalidiin iyo ardayda qalin jebisay. Agaasimaha maamulka maxadka Newsom, Cabdi Deeq Warsame ayaa ka warbixiyay ardayda qalin jebisay.
dufcadda hadda qalanjibinayso qaybta koowaad ah dufcadda koowaad ah ardaydu manaahijtay qaateen wuxuu ku salaysnaa manhaj hal sana ah oo la barayay ardayda solar systemka qaybinta iyo gudbinta korontada iyo house wiringka ama koronto gelinta guryaha intaa waxaa u dhinac socday ardada inay qaadanayeen u qaadanayeen qaab ah qaab theory ah oo fasalka ardayga ku qaadanayo practical oo workshopka uu ardayga ku qaadanayo iyo apprenticeship ama in laysku xiro ardaygii macadka wuxuu ka soo qaatay iyo aqoontii suuqa taallay in laysugu xiro ama waxay dhahaan in company training oo te kambaniga laftiisii shaqada rasmiga hayay korontagelinta hayay distributionka hayay solar systemka sameynayay ardaygii uula shaqeeyo muddo bil ah kadibna imtixaanka loo ogolaado qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgali munaasabada ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisa iyo maamulka maxadka u mahadnaqo marka koowaad ardadii u soo dhabar adeegtay inay soo dhammaysato diblomadan maanta aynu halkan ku bixinayno oo u soo dadaalay inaan u hambaliyeeyo oo aan idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo
in waddanka uusan shaqalaa-in isaga jirin waxaad ku ogaanaysaa kumaan kun ajnabiya u soo shaqo tegey oo shaqo walba qabanaya ilaa tii ugu hoosaysay ilaa tii ugu samaysay dhallinyaradeeni la mid ahaydna qaad iyo daroogo iyo qurun iyo shaxaad iyo xafiis nool inuu fadhiistaa mashquul lagu yahay runtii waxay ahayd waxyaabaha dalka ka maqnaa ayay ka mid ahayd barashada farsamada gacantu nexon iyo macadkaani asaasana waa uga mahad celinaynaa
baahi weyn baa noo haysa waxaan hadda noo shaqeeya sidaad ka warqabtaan waa ajnebi waayo xirfaddani waa nagu yaray dadka joogayna aqoon badan uma lahayn marka ballanqaad baan idiin samaynaynaa inaan idin garab galno idin garab istaagno
maxadka niqsom ee magaalada garowe ayaa door muhiima ka qaata horumarinta xirfadaha farsamada gacanta ee dhalinyarada ku nool magaaladaasi